in ka badan saddex boqol toddobaatan iyo shan arday oo ka qalin jabiya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda boosaaso faraceeda garowe ayaa munaasabad qalinjibin ah lagu qabtay magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxaa kasoo qeyb galay munaasabadda maamulka jaamacadda arday waalidiin iyo marti sharaf kale maxamed cali saalax maamulaha guud ee jaamacadda boosaaso faraceeda garowe ayaa ka warbixiyey tirada ardayda iyo heerarka ay soo mareen waxaan ku qalinjabinayaa arday tiradoodu gaarayso saddex boqol toddobaatan iyo shan arday oo ka kala qalinjabinaya qaybo kala duwan oo muhim bulshada u ah jaamacadduna runtii markii la aasaasayay qaybahaas loo eegayay baahida bulshada iyo qof kasta oo shahaado soo qaata in uusan dowlad iyo bulsho toonna culays ku noqona isagu oo shaqadoon uusan noqona isagu uu noqdo shaqo abuura waxaana maqnaanti ka ah iyaga oo maanta qalinjabintooda u joogno inay lambar badan oo ka mida ardadaasi ay yihiin dad shaqeeya oo bulshadooda wax ku soo kordhiya tirada guud oo ardada qalinjabinaysa caawa oo dhan saddex boqol toddobaatan iyo shan arday laba boqol shan iyo toban ka mida waa gabdho boqol iyo lixdan ka midana waa wiilal taasoo muujinaysa horumar weyn oo runtii gabdhaha soomaaliyeed inay waxbarashada usoo jeesteen wax weyn ay ka qabteen innagoo maqhraanti ka ah intii burburku dhacay gabdhuhu heerka ay ka joogeen iyo waxtarka meeshay u ahaayeen dhanka aqoonta ay wiilashu kaga badnaan jireen muddada dambe waxaa soo badanaysa inay gabdhuhu kaga badanayaan qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda boosaaso aniga oo ka socda dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan jaamacadda jigjiga salaan ballaadhan ayaan idinka wadaa jaamacaddii jigjiga waxaanan idin leenahay ardayda caawa halkan ku qalinjabinaysa hambalyo hambalyo hambalyo ardaygu inta uu jaamacadda dhiganayo saddex arrimood ayuu ka faa'iidaystaa marka koowaad wuxuu ka helaa aqoon knowledge ama macrifa waxa la yidhaahdo aqoontaas oo geyeysiinaysa inuu noqdo kaadir ama khabiir hadba takhasuska uu maaragtay baranayo ee marka uu dhammeeyo dabooli kara baahida ka jirta takhasuskaas uu soo bartay aqoontii aad barateen in dadkeenna iyo dalkiinnaba ay anfacdo oo aad dalkiinna iyo dadkiinnaba aad gaarsiisaan ama aqoonta la qabsataan xataa haddii aad wax bartaan aqoontiinna gaarsiisaan dhalinyaro aad iskuol free ugu dhigtaan ama a wax bartaan ama wax yar waa ka baxaynaa qabiilka iyo dhibaatada aan ku joogno dufcadan waa dufcadii toddobaad ee ka qalin jebisa jaamacadda boosaaso faraceeda garowe tan iyo markii la as-aasay